alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali waalacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo tobnaad ee suuratu sajda allah waxau ihi subxaanah qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun allah waxau idhi subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebi muxammedow yatawafaakum waxa idin oofsanaya oo idin dilaya malakulmowti geerida malageedii ayaa idin oofsanaya oo nafta idinka qabanaya alladii malagaasoo wukila loo wakiishoo loo igmaday bikum ay biqabdi arwaaxikum nafihiinna qabashadooda loo wakiishay summa ilaa rabbikum dabadeedna rabbigiin xaggiisa ayaa turjacuuna laydin celinayaa allah waxau idhi walow taraa haddaad arki lahayd nebi muxamedow iyo qof kastoo mukhaatabow id wakhti haddii aad arki lahayd almujrimuuna kuwii dembiilayaasha ahaa naakisuu ru'uusihim madaxyadooda ay hoos u foorariyeen cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay madaxa foorariyeen qaa'iliina u soo qadar iyagoo leh rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow absarnaa waannu aragnay ay maa ankarnaahu min albacfi bacfigaannu hore u beeninnay maanta indhahayagaannu ku aragnay wa samicnaa waanannu maqallay waxaannu hore ambiyada iyo rususha ugu beeninnay maanta inuu xaq yahay waannu maqallay waananu arkaynaa ee farjicnaa na celi allahayow nacmal aannu soo samaynee saalixan ay camalan saalixaa camal wanaagsan aannu soo samaynee dib noogu celi adduunyadii waayo innaa annagu muuqinuuna kuwa yaqiinsan baannu nahay maanta oo rumaysan waxaannu hore u beeninnay allah waxau idhi walow shi'naa haddaannu dooni lahayn maanaan doonine la'aataynaa waxaannu siin lahayn kulla nafsin naf walba waxaannu siin lahayn hudaahaa hanuunkeedaannu siin lahayn oo way hanuuni lahayn walaakin ha yeeshee xaqa waxa dhaboobay oo waajibay alqowlu hadalkii cadaabka ayaa sugmay oo waajibay minnii aniga xaal uu iga ahaaday hadalkaa cadaabku wa huwa u soo qadar qowlkaa cadaabka ee waajibay waxa weeye la amla'anna wallee waan buuxin oo waan buuxin ayaa alla uu yidhi jahannama jahannamo waan buuxini min aljinnati jinka ayaanan ka buuxin iyo wannaasi dadka xaggooda ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood yacnii jinka iyo insiga qaar ka mid ah ayaan wallee jahannama ka buuxini ayaa alla u yidhi faduuquu bimaa nasiitum ay taquulu lahum alkhasanah malaa'igtii ilaalada naarta ahayd ayaa ahlu naarkii waxay ku odhanayaan faduuquu dhandhamiya oo cadaabkii aad hore u beeninayseen wakaase dhandhamiya oo wixii la dhandhaminayaa meesha ka xadfan oo ay faduuqu alcadaaba cadaabkaa hore u beeniseen maanta dhandhamiya wakaas bimaa nasiitum maadu waa masderiyo ficilkana masder ka keeno bimaa nasiitum ay bisababi nisyaanikum ilowgaad ilowdeen sababtiisa ku dhandhamiya liqaa'a yowmikum maalinkiinan la kulankiisa aad ilowdeen haadaa ee kani ah yacnii maalinkan maanta ee aad joogtaan waa qiyaamadii ah ilowgaad hore u ilowdeen ee dayacdeen ee u diyaargaroobi weydeen darteed ku dhandhamiya cadaabka allah waxau idhi innaa annaguna nasiinaakum ay taraknaakum filcadaab cadaabka dhexdiisaannu idinkaga tagnay oo marba haddaad maalintan u diyaargaroobi weydeen oo dayacdeen annakuna maanta cadaabkaannu idinkaga tagnay waduuquu dhandhamiya lagu odhanayaa cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhandhamiya bimaa bisababi maa shay sababtiina ku dhandhamiya kaasoo kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya yacnii camalkii xumaa eed samaynayseen sababtiisa cadaabkii wakaasa ku dhandhamiya alla waxau idhi innamaa yu'minu waxa rumaynaya uun innamaad waa xasri iyaga kuwa sifaadkaala unbaa dhab ahaan u rumaynaya kuwa kale rumayntoodu dhab ma aha innamaa yu'minu waxa rumaynaya uun biaayaatinaa aayaadkayaga tansiiliga ee qur'aanka marka lagu akhriyo aladiina kuwii uunbaa rumaynaya idaa dukiruu marka lagu waaniyo bihaa aayaadkaa lagu waaniyo kharuu dhacayay ama daadanayay sujadan xaal ay yihiin kuwa sujuudaya oo wasabbaxuu ilaahayna nasahayey oo ceeb iyo xumaanoo dhan u diidayey bixamdi rabbihim mutalabbisiina bixamdi rabbihim rabbigood mahadniqiisa iyagoo ku dheehan oo tasbiixdiiyo taxmiidda isku ladhayay subxaana allaahi wa bixamdih subxaana allaahi alcadiim wal xaal bay sidaa samaynayaan oy tasbiixsanayaan hum iyagu laa yastakbiruuna aanay iska weynaynayn daacada iyo iimaanka iyo tasbiixda allah waxa uu yidhi tatajaafaa waxay ka dheeraataa junuubuhum dhinacyadoodu cani ilmadaajici meelahay jiibsanayeen ayaa dhinacoodu ka dheeraadaa oo maxay uga dheeraanayaan yadcuuna xaal ay baryayaan rabbahum rabbigood ay caabudayaan oo ay baryayaan oo maxay alle u caabudayaan oo xilligaa ugu taagan yihiin amase ay u baryayaan cilladu waa tan khawfan liajli khawfin cabsi ay cadaabka alle ka cabsanayaan darteed ayay ilaahay ugu taagan yihiin oo u baryayaan iyo wa tamacan waliajli tamacin iyo rajayn ay raxmaddiisa rajaynayaan darteed ayay ilaahay u caabudayaan una baryayaan wa mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay wax ka midana oo mintu waxay faa'iidaynaysaa tabciid wa mimaa rasaqnaahum ay wa min bacdi maa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay wax ka midana yunfiquuna waa kuwa bixinaya alla waxau idhi falaa taclamu ma oga haddaba nafsun nafina ayan kaanat wa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum falaa taclamu ma oga nafsun nafina maakii ma oga ukhfiye loo qariyey lahum iyaga kuwaa cibaadada iyo taacada xilligaa u taagan oo min qurati acyun indhaqabowsi ah ama xaal uu yahay wax lagu indhaqabowsado maxaa loogu qariyey indhaqabowsiga iyo raxmaddaa iyo karaamadaas jazaa'an liajli jazaa'in abaalmarin darteed waa haddii jazaa'an mafcuulu liajlihi lagu nasbiyo ukhfiyadaa ku camal falayse oo waxaa loogu qariyey waxaasoo wanaaga jazaa'an liajli jazaa'in abaalmarin darteed haddii mafcuululmutlaq laga macneeyana ficil baa loo soo qadariyo juuzuu waa la abaalmariyey jazaa'an abaalmarin bimaa bisababi maa shay sababtii ayaana lagu abaalmariyey kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya alla waxau idhi afaman mid kaasoo kaana ahaaday mu'mina mu'min kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo kaana ahaaday faasiqaa mid daacada iyo diinta isaga baxay laa yastawuuna ma sinna labadaasi oo sida camalkoodu aanu u signayne midna mu'min u yahay midna faasiq u yahay ayaa ajarkooda iyo abaalkooduna aanu u sinayn oo midna janno uu yahay midna jahanamo uu yahay ilaahay baa labadaba kala tilmaamaya masiirka iyo meesha ay marayaan ama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey falahum iyagu waxay leeyihiin oo u sugan jannaatu lma'waa hoyaatinka jannooyinkiisaa u sugan jannooyin ayay u hoyanayaan nusulan xaal ay yihiin jannooyinkaasi marti sooriyo sooriyo lagu martiqaadayo xaal ay yihiin jannooyinkaasi bimaa bisababi maa shay sababtii ayaana loogu sooriyeynayaa jannooyinka kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wa ama aladiina kuwiise fasaquu iyagu ka baxay diinta iyo daacada famaawaahum hoygoodu annaaru naarta weeyi kullamaa aaraaduu mar kastoo ay damcaan amase ay doonaan an yakhrujuu inay ka soo baxaan minhaa naarta xaggeeda uciiduu waa lagu celiyaa fiihaa naarta dhexdeeda waqiila waxaana lagu odhanayaa lahum iyaga duuquu dhandhamiya cadaaba annaari naarta cadaabkeeda dhandhamiya alladii kaasoo cadaabkaasoo kuntuma ahaydeen bihi cadaabka tukadibuuna kuwa beeniya alla waxau idhi walanudiiqannahum wallaahi lanudiiqannahum waxaanu dhadhansiin oonu dhadhansiin min alcadaabi cadaabka xaggiisaanu wax ka mida ka dhadhansiin cadaabkii aladnaa ee dhowaanshaha badnaa waa rafaadka iyo dhibaatada adduunyada eh duuna alcadaabi cadaabka sokadii ayaanu dhadhansiin cadaabkii alakbari ee weynaa yacni cadaabkii weynaa ee aakhiro sokadii waxaanu sii dhadhansiin doonnaa kan ka sokeeye adduunyo oo maxaanu dhibaatada adduunye u dhadhansiinanaa ta aakhiro horteed lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay alla ugu noqdaan oo u toobad keenaan waman adlamu yaa ka dulmi badan cidi kama dulmi badne eh minman axad dukira lagu waaniyey biaayaati rabbih rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey humma acrada canhaa dabadeed ka jeedsaday aayaadkii innaa annagu baa alla uu yidhi min almujrimiina dembiilayaasha xaggooda muntaqimuuna kuwa ka aargoosanayaanu nahay oo cadaab iyo cuquubo marinaya alla waxau idhi walaqad aataynaa wallaahi yo laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha ayaanu siinay ee falaa takun ha ahaanin nebi muxamedow fii miryatin shaki dhexdii ha ku sugnaanin oo min liqaa'ih muuse la kulankiisa shaki ha kaga sugnaanin ee yaqiinse inaad la kulmayso wa jacalnaahu waxaananu ka yeelay muuse ama kitaabkii towraad labadaba damiirku waa uu noqon karaa kaa doontee wa jacalnaahu waxaanu ka yeelay muuse amase kitaabkii towraad ahaa hudan hanuun baanu ka yeelay libanii israa'iila ree banii israa'iil ayaanu hanuuniyo hidaayo uga dhignay wa jacalnaa waxaananu ka yeelay minhum iyaga xaggooda reer banu israa'iil yacnii qaar ka mida reer banu israa'iil waxaanu ka yeelay aimatan yacnii hoggaan lagu hanuuno oo lagu daydo kuwo hoggaan iyo madax diimeed ah oo lagaga daydo diinta iyo daacada ambiye iyo culimo iyo ducaadba wa jacalnaa waxaanu ka yeelay minhum iyaga xaggooda reer banu israa'iil a'ima kuwa madax iyo hoggaan ku ah diinta kuwaasoo yahduuna hanuuninaya dadka biamrinaa arrinkayaga ku hanuuninaya waa amarka diintee goormaanu kuwa a'imo ka yeelay lammaa sabaruu goortay sabreen ee diintoodii ku sabreen iyo mixan iyo masaa'ib wixii soo maray oo wa kaanuu ay ahaadeen biaayaatinaa aayaadkayaga yuuqinuuna kuwa yaqiinsanaya markay iimaan iyo sabir isla heleen ayaannu ayma diineed ka dhignay iyo hoggaan hormoodku ah hanoonka alla waxau idhi inna rabbak rabbigaa nebi muxamedow huwa isagaa yafsilu kala saaraya baynahum iyaga dhexdooda kuwa reer banu israa'iil yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maa kiibuu ku kala saarayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa waxay isku khilaafayeenee umuurta diineed allah aakhira ku kala saari alla waxau idhi awalam yahdi ay awalam yatabayan oo miyaanu u caddaanin lahum iyaga nimankan ree maka kufaartooda iyo gaaladooda miyaanu u caddaan kam in fara badan ahlaknaa inaannu halaagnay min qablihim iyaga hortood oo min alquruuni ummadihii ka mid ah miyaanay u caddaan in badan oo umamkii hore u beeniye ka mida iyaga hortood inaannu halaagnay yamshuuna xaal ay soconayaan kuwan ree maka fii masaakinihim kuwa la halaagay guryahoodii oy iska dhex marayaan miyaanay kuwaan toobaynoo wax ku qaadanayn inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa ku sugan la aayaatin calaamada waaweyn oo lagu cibro qaato ee afalaa yasmacuuna kuwo wax maqlaya maqal lagu waantoobo oo wax lagu qaato miyaanay ahayn alla waxau idhi awalam yarow oo miyaanay arag ama se ogeyn annaa annagu nasuuqu inaannu u kaxayno almaa'a biyihii waa roobka eh ila al ardi dhulka xaggiisa inaannu u kaxayno dhulkaasoo aljurusi abaaroo angegay oo xaalufay oo fa nukhriju dabeed aannu ku soo bixinno bihi biyaha aannu dhulkaa ku shubnay zaracaa zarac iyo daaq aannu ku soo bixinno zaracaasoo ta'kulu ay ka cunto minhu zaraca xaggiisa ancaamuhum xoolahoodu ay wax ka cunaan iyo wa anfusuhum iyaga nafahooduba ee afalaa yubsiruuna miyaanay arkayn waxa nicmo ilaahay u galay ee waxa weeyaan uu ku manaystay wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwa gaalada ah ee bacdiga iyo aakhiraba diidani mataa waa goorma haadaakani alfatxu ee kala saaridda ah yacnii annaka iyo idinka inna la kala xukumayo oo idinku aajanno gelaysaan annakuna aanu naar leenahay ilaa weligiin unbaadna haysaan sidaasaa dhiciye waa goorma waxay fogaysanayaan xukumka alleh iyo cadaabka iyo kala baxa la kala saarayo wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa waa goorma haadaakani alfatxu ee kala saariddaa in layna kala xukumayo dhexdeennu waa goorma in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya qul waxaad ku tidhaa nebi muxamedow yowma alfatxi kala saaridda yoomkeedu waa maalinta qiyaamee la kala xukumayo umamka eh laa yanfacu anfici maayo aladiina wixii kafaruu gaaloobay iimaanuhum iimaankoodu waxba u tari maayo walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo dib loogu dhigayo ee fa acrid iskaga jeedsa nebi muxamedow canhum iyaga xaggooda iskaga jeedso oo waxba ha la ficilta min afiya adintoona ee iskaga jeedso oo wantadir sug cadaabka iyo halaagga ku habsan doona innahum iyaguna muntadiruuna waa kuwa sugaya oo adiga dil ama dhibaato ama dhimasho kula doonaya adiguna waxa hela ee ku dhici doona sug haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay xaqnimada geerida iyo bacsiga iyo isa soo bixinta dambe xaqnimadeeda oo allah waxa u ihi subxaanah qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun waxaa idin oofsan doona oo nafta idinka qaban doona malagii geerida loo wakiishay inuu nafta idinka qabto ilaahay xaggiisaana laydin celin doonaa dabeed waa laydin abaalmarin doonaa attawafii qur-aanka wuxuu ku soo arooray siyaabo kala duwan buu ugu soo arooray oo mar wuxuu soo arooray sidan iminka aayadeennan suuratu sajda iyadoo malagga loo tiirinayo tawafiga iyo oofsashada oo yatawafaakum malakulmowti malaggii mowdka loo wakiishay ayaa idin oofsan doona oo nafta idinka qaban doona mar waxaa loo tiiriyey tawafiga malaa'ig fara badan tawafathu rusulunaa wa hum laa yufarrituun yacnii rusushayada ayaa oofsanaysa iyagoon ku gaboodfalayn kana gaabinayn wixii loo igmaday mar ilaahay baa tawafiga loo nisbeeyaa oo allaahu yatawafa al anfusa xiina mowtiha saddexdu midna midda kale ma diidayso oo marka ugu horraysa yatawafaakum malakulmowti dee malagga mowdka iyo geerida ama nafta inuu qabto loo wakiishay ka la mubaasharoonaya ee la falgelaya ee nafta ka qabanaya addoonku waa isaga marka waxaa loogu nisbeeyey yatawafaakum malakulmowti isagaa alla u soo diroo la mubaasharoonaya oo ka qabanaya waxaa loo jamciyey malaa'igta tawafathu rusulunaa ilaan rusushani waa rusushii malakiga ahayde malakulmowt wuxuu leeyahay malaa'ig kaloo kalkaaliyayaal iyo acwaanu ah oo ku gacan iyo garabba siinaya nufuusta iyo nafaha uu qabanaayo marka marka la jamciyo waa malakulmowt iyo kalkaaliyayaashiisii oo malaa'igtii kale ee isaga caawinaysay marka la ifraadiyena dee isaga isagaa asal iyo asaas oo hawshan ilaahay u igmaday ilaahay marka loo tiiriyana allaahu yatawafal anfusa xaqiiqa ahaan ka wax dilaya waa rabbi oo waa nisbe xaqiiqi ah waayo geeridan ka abuuray iyo nolosha ka abuuray ee waxna dilaya waxna noolaynaya xaqiiq ahaan waa rabbi laakiin malaggu wuxuu ku socdaa uun amar alla u diray oo loo igmaday ayuunbuu fulinayaa oo malagga waxaa loogu nisbaynayaana waayo dee maadaama uu amarkii alla ku socduu fulinayana isagu oo waxa weeyaan uu la mubaasharoonayo ilaahayna tabaaraka wa tacaala dee xaqiiq ahaanba waa kii amarka iyo taladaba lahaa ee labadaba abuuray geeri iyo nololba wukila bikum laba mudaafaa loo soo qadarayaa oo bikum ay biqabdi arwaaxikum waa kii loo wakiishay nafihiinna qabashadooda oo waxaa loo wakiishay dee waa qabdu larwaax marka waa loo soo qadarayaa labada mudaaf uma ilaa rabbikum turjacuun ay axyaa'an fatujaazawna calaa acmaalikum idinkoo nool nool ayaa dib alle laydinku soo celinayaa dabeed waxaa laydinku abaalin dee waxaa hore u soo samayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sifeeyey xaalka ay marayaan dembiilayaashu ilaahay markay ag tagaan ee aakhiro la tago oo allah waxau yihi walow taraa idilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun haddaad nebi muxamedow arki lahayd xilliga ay dembiilayaashii ilaahay agtiisa madaxa kuwa foorariye ay yihiin yacnii cabsi iyo haybad iyo xishood iyo baqasho ilaahay ay ka baqanayaan darteed waayo wax alla waxay la shir yimaadeen oe hore u soo diyaarsadeen ayaan jirin waxay odhanayaan xilligaas goor waxa weeyaan taladu ay farahooda ka baxday jaaniskiina uu ka dhammaaday ayay odhanayaan rabbanaa absarnaa wa samicnaa ilaahu maantaannu aragnay oonu maqallay waxaannu hore u inkireennu u dafirnay oo xaqiiqadiisii aannu gacanta ku haynaa ee farjicnaa nacmal saalixan camal wanaagsan dib aannu u soo samaynee hal jaanisna siiyo adduunyadii dib noogu celi innaa muuqinuun waxay odhanayaan maantaannu yaqiinsannay waxaannu hore u beeninay laakiin iimaanka ay maanta rumeeyeen ama ay yaqiinsadeen waxba u tari maayo waayo wakhtigii wax la aqbalaya wuu soo dhammaaday adduunyana dib loogu celin maayo waayo ilaahay waa xarimay cid dhimatay oo aakhiro tagtay in dib adduunyo loogu celiyo dabeed allah wuxuu tilmaamo uu yidhi walow shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha haddaannu dooni lahayn maanaan doonine haddaannu dooni lahayn naf walba hanuunkeeda waannu siin lahayn oo way wada hanuuni lahaayeen ha yeeshee hadalkayga ayaa hore wuxuu ugu dhaboobo ugu waajibay in wax alla wixii gaaloobana naar laga buuxiyo wax alla wixii rumeeyana janno la geeyo kelimatulcadaab ama xaqa alqowl qur-aanka in badan way ku soo aroortay laakiin qowlkan hore ee rabbi hore u yacni u sugmay ee ilaahay hore u qoruu u qadaray waa kan suuraddan lagu bayaamiyey oo kelimatulcadaabka hore ugu waajibtay ee u sugantay waa la'amla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin oo ilaahay horuu u ballan qaaday markii ibliisu ku dhaartay ilmo nebi aadam inuu luminayo inuu teelle u dhiganay ayaa allana ugu dhaartay cidda raacdaba inuu jahannamo ka buuxin doono waa ballan hore marka maadaama ilaahay ballantaa hore iyo wacadkaa u maray dee dadka la wada hanoonin maayo ee ninkii hidaayadiiyo hanuunka doortana waa la hanoonin kii ka baydhana dee waa la hadlayn ikhtiyaarkana qofku isagaa laho ninna foodda lasoo qaban maayee nin walba labada dariiqta uu dooranayo khiyaar baa loo siiyo qofna ma khasbana wa hadaynaahu najdayn oo labada dariiq ee shar iyo khayrka waa laynoo kala caddeeyey dee qofku ta uu marayaa way u caddahay isagaana rabitaankiisa ku raacaya faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada innaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bimaa kuntum tacmaluun ahlu naarkaas naarta jahanname ay u waajibtay waxay malaa'igtii ilaalada naartu ku odhanayaan faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada cadaabkan jahannamo ku dhandhamiya ilowga aad ilowdeen maalintan sababteedeed u diyaargaroobi weydeene hore aad ugu dayacdeen markaasaa alla ku odhanayaa innaa nasiinaakum annakuna cadaabkaannu idinkaga tagnay annisyaan laba macno ayuu ku yimaadaa adduhuulu can shayin macluum in wax hore loo ogaa la iloobo oo maskaxdiiyo maanka uu ka maqan yaho hafla ku dhacdo kaa ilowga wax macluum ahaa ilaahay waa ka reeban yaho waa ka nasahan yihi wamaa kaana rabbuka nasiya laa yadilu rabbii walaa yansa ilaahay waa ka nasahan yahay ka bimacna duhuul ah oo waxba ma iloobo rabbi waxna ma mooganaado laa takhfaa calayhi khaafiya macnaha labaad ee nisyaanku ku yimaadaa waa bimacna tarki can cilmin wa camdin waa in iyadoo la og yahay ogaan shayga looga tago tarki weeye can cilmin wa camdin macna tarki markuu nisyaanku ku yimaado wax la og yahay in ogaan looga tago waa sifa ficliya mutacalliqa bimashii'ati illaah wa ta'ti calaa wajhi almuqaabalati waljazaa waa sifo ficliya oo sifaatu lafcaalka ka mida mashiicada rabbi ku tacalluqa waxaanay ku timaadaa muqaabalo iyo jazaa oo dee cidda mutaysatay ee samaysay ayaa lagu abaalmariyaa waxaana tilmaamaya aayaddan faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada innaa nasiinaakum markaad yoomkan ilowdeen annana waxaannu idinku abaalmarinay cadaab inaannu idinkaga tagnay oo aysarku hoosta waa ka ku odhanaya innaa nasiinaakum ay taraknaakum fi lcadaabi waa bimacna tarki ilinkan duhuulka ilaahay waa ka nasahanyao laguma sifeeye waxaa la mid ah aayaddii suuratu tawba iyadoo munaafiqiinta la sifaynayo alla uu yidhi nasullaaha fa nasiyahum ilaahay tabaaraka wa tacaala waa iloobeen oo diintiisii iyo daacadiisii waa isaga tegeen oo waa dayaceen fa nasiyahum ilaahayna waa ka tegey maadaama iyagu ay diintii iyo daacadii alle iska iloobeen oo isaga jeedsadeen waxaa lagu ciqaabay iyagana ilaahay inuu ciqaab iyo cadaab kaga tago iyo aayaddii kale suuratu lacraaf falyawma nansaahum kamaa nasuu liqaa'a yowmihim haada allah waxau idhi maanta cadaabka dhexdiisaanu kaga tegaynaa siday iyaguba maalinkan maanta ee qiyaamada la kulankiisa hore ugu iloobeena ay u dayaceen suuratuljaasiyana allah waxa uu ku yidhi waqiila alyowma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada wama'waakum annaaru wamaa lakum min naasiriin waxaa lagu yidhi ahlu naarkii alyowma nansaakum maanta naar iyo cadaab baanu idinkaga tegaynaa kamaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada maalinkiinna kan ah ee qiyaamaha ah la kulankiisa sidaad idinkuba hore ugu dayacdeen oo ugu ilowdeen wama'waakum annaar hoygaad ka hoyanaysaanna waa naarta jahannamo walciyaadu billaah wamaa lakum min naasiriin wax idiin hiiliyaana idinma sugnaanin aayaddaa suuratu ljaasiya shaykhunaa moxamed alamiin alharari calayhi raxmatullah kitaabkiisa qayimka ah ee xadaa'iqu rawxi warayxaan waxa uu ku yidhi waqiila alyowma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada waxa uu ihi liannaha ma'waa man nasiyanaa kamaa ana aljannata ma'waa man dakaranaa waxaa la odhanayaa waa idinka tagnay maanta oo cadaab baanu idinkaga tagnay sidaa idinkuba hore maalinkan u ilowdeen ee u dayacdeen liannaha ma'waa man nasi wa ma'waakum annaar hoygiinuna waa naarta waayo waxa uu sheekhu yidhi liannaha ma'waa man nasiyana waxaa lagu odhanayaa waayo dee naartani waa ma'waa man nasiyanaa ciddana ilowdee adduunyada nagu xasuusan weyda hoygay ka hoyanaysaa waa naarta kamaa ana aljannata ma'waa man dakarana sida ay jannaduba u tahay hoyga cidda adduunyada nagu xustee nagu xasuusataa ee daacadiyo dikriga daa'imta marka waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal ninka halkan ilaahay ku ilooba aakhira lagaga tegayaa naar ninka halkan ilaahay ku xusa aakhira ayaa isagana waxa weeyaan janno iyo khayr lagu xusaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay sifadaa ficliga ee sifatu nisyaan oo bimacna tarki ah oo xadiidka imaamu muslim uu soo saaray abu hureyrana uu warinayo ee tilmaamayay ru'yada ilaahay aakhiro mu'miniintu ay ku arkayaan waxaa ku sugnaa ana allaha yalqa alcabd fayaquul afadananta annaka mulaaqiya ilaahay addoonkii intuu la kulmuu ka odhanayaa war ma u malaynaysay inaad ila kulmaysa addoon yahow ayaa alla ku odhanayaa addoonkii fayaquulu laa markaasuu odhanayaa maya kii gaalka ahaa fayaquulu llahu caza wajalla yacni waa xadiisulqudsi dabeed alla wuxuu ku odhanayaa fa innii ansaaka kamaa nasiitanii aniguna maanta cadaabkan kaaga tegayaa sidaad adiguba hore adduunyada iigu ilowday dabeed alla waxa uu tilmaamay sifaatu lmu'miniin kuwa mu'miniinta ah sifaadkooda wax ka mid ah si aynu ugu dayanno allah waxau idhi inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujadan wasabaxuu bixamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruun ilaahay waxa uu yidhi waxa aayaadkayaga dhab ahaan u rumeeya uun cid kaleba maahe waa kuwa marka lagu waaniyo sujuud u daadanaya ee u khuduucaya ee u hoggaansamaya wixii lagu waaniyey ee lagu xasuusiyey ilaahayna u tasbiixsanaya iyagoo taxmiiddana ku toosan oo kulminaya tasbiixda iyo taxmiidda oo ah in ilaahay xumaan oo dhan laga beri yeelo wanaag oo dhanna lagu sifeeyo kamana santaagayaan oo rumaynta rabbi iyo daacadiisa midna iskama weynaynayaan aayaddani marka waa aayaadka ay sunnada tahay in lagu sujuudo sujuudu tilaawada waxaa sifaadkooda ka mid ah tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca habeenkii xilliga ay dadku iska hurdaan ee bustaha iyo furaashka lagu hoos jiro xilligaa dhinacoodu dhulka waa ka dheeraadaa iyo halka dadku ay ku raaxaysanayaan waxay u taagan yihiin waxa weeyaan ilaah caabudid ay caabudayaan waxay allow caabudayaanna waa khawfan wa tamaca waa bayna alkhawfi waalrajaa dhinac cadaabka alla ayay ka cabsanayaan dhinacna raxmadda rabbi ayay ka rajaynayaan cibaadada mu'miniintaee saxdii waa taa yacni waa qalad dadka yidhaahda maa cabadnaaka khawfan min naarika walaa tamacan fii jannatik kumaanaan caabudin cabsi aanu cadaabkaa ka cabsanana iyo raje aanu raxmaddaada rajaynana toonna waxaanuun kuu caabudna inaad mutaysato cibaadada waa qalad cibaadada saxda ee mu'miniinta lagu sifeeyey waa ta koobsanaysa khawfan wa tamaca bayna alkhawfi waalrajaa daaficu waa in cadaabkiina laga cabsoonayo raxmaddiina la rajaynayo taa lafteedaa cibaado ah oo rabbi waxaa lagu caabudayaa bayna alkhawfi waalrajaa salaatu leyl dee qiimo weyn bay leedahay oo yacni xilliga salaada lagu ammaanaya ilaan faraa'idda shantaa waxaa laga yaabaa yacni muminiinta yani waxa weeyaan dadka muminiintii kulligood dee faralka waa wada tukadaan qof aan iimaan lahayn mooyaane laakiin halka lagu kala fadli badan yahe lagu kala sarreeyaa dee waa sunankii oo ay salaada habeenkii ugu horrayso nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fii saxiixi iljaamici min xadiidi caliy ataanii jibriilu faqaal malakuljibriil baa ii yimid baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dabeed wuxuu iigu yidhi yaa muxamed cish maa shi'ta fa innaka mayitun waxa uu jibriil igu yidhi baa uu yidhi rasuulku muxamedow intaa doonta noolow kii dhiman baa tahay wa axbib man shi'ta fa innaka mufaariqu ciddaa doonta jeclow kii ka faaruqi ee ka tegi baa tahay wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi waxaa doonta samee kii lagu abaalmarin baa tahe abaalkiisa la marin waclam anna sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl waxaad ogaataa sharafka iyo qiimaha qofka muuminkii waxa weeye habeenkii inuu salaada habeenkii u kaco qiyaamuleylka sunnada habeenkii inuu sara kaco wa cizuhu istiqnaahu can innaas sharafkiisa iyo cizigiisuna waa inuu makhluuqaadka ka maarmo waayo ruuxu addoommo markuu gacmo hoos dhigto ama u baahdo waa u dulloobayaa laakiin baahidaad alla u baahantahe aad baryayso waad ku cisoobaysaa marka cizigaagu waa inaad makhluuq ka maaranto khaaliqana baahidaada u bandhigato waxaa kaloo lagu sifeeya muuminiinta kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wax yar oo ka mid a habeenkii inay ahaayeen kuwa seexda inta badanna ay qiyaam iyo cibaado ku camiri jireen wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun waxaa ka mid a sifaadkooda waxyaabihii lagu arsaaqay iyo nicmada iyo hantida alla uu siiyey wax ka mid a inay bixinayaan oo ilaahay nicmadiisa waxaa ka mid a wada bixiya laynama odhan wixii layna siiyey barhkii bixiya baa layidhi ilaahay markuu tilmaamay sifaadka wanaagsan ee ay leeyihiin kuwaasi ayaa alla wuxuu inoo sheegay wuxuu u diyaargareeyey qiimihiisa ee uu qariyey alla waxau idhi falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafina ma oga kuwaas waxa loo qariyey lagu indhaqabowsado jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun xadiisulqudsi rabbi waa kii ku lahaa acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar addoommadayda wanaagsan waxaan u diyaargareeyey waxaan il bani aadam arag dheg bani aadam aan ku soo dhicin qalbi bani aadamna aan kuba soo dhici karin dheg bani aadamna aanay maqal cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimkaa aayaddan markuu fasiraayey waxa uu yidhi fakamaa salluu fi lleyli wa dacaw siday habeenkii u tukadeen mu'miniintani ee ay u allabaryeen wa akhfawu alcamal ee camalkooda ay u qariyeen saq dhexe markay u sara kaceen alleh ayaa jaazaahum min jinsi camalihim ilaahay wuxuu ku abaalmariyey camalkay sameeyeen jinsigiisi iyo wax la mid ahoo fa akhfaa ajrahum abaalkoodii buu u qariyey walihaada qaal sidaa darteed baa allah u yidhi jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun waxaa loo qariyey waa abaalmarin lagu abaalmarinayo camalkii saalixa ayay samaynayeen markaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa oo uu leeyahay akhfaw acmaalahum faakfaa ajrahum camalkoodii bay qariyeen markaasaa abaalkoodii loo qariyey wa jazaa'an wifaaqan waljazaa'u min jinsi alcamal waa abaalmarin waafaqsan waxay sameeyeen waana abaalmarin la midoo la nooca camalka iyo cibaadada ay cumrigoodii ku camireen waxay taasi marka inagu dhiiri gelinaysaa inaynu ogaanno qiimaha ay leedahay cibaadada la qariyo oo camalkaaga iyo cibaadadaadu inaanay noqon uun dee intan caamka ee babligee la wada arkaya e asraar kuu qarsoon oo adig iyo alla idiin dhaxaysa yeelo soon ha noqoto salaad ha noqoto sadaqa ha noqoto waa daruuri inaad saraa'ir iyo asraar yeelato si aad ilaahay agtiisa aad ugu guulaysato dee maa ukhfiya lahu min qurati acyun kuwaa wax qiimo badan oon cidina qiyaasi karin loo qarinayo si aad uga mid noqoto ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala cadama istiwaa'i annaas inaanay dadku sinayn oo kala soocan yihiin oo allah waxau idhi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun mu'min iyo faasiq ma isku mid baa maya ma sinna sida camalkoodu aanu u sinnayn ee midna faasiqu u yahay midna mu'min ayaa abaalkooduna aanu u sinnayn ilaahay aayaad kaluu ku tilmaamay inaanay dadku sinayn oo rabbi waxa uu yidhi afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin oo ma kuwa alle u hoggaansamay ayaannu ka yeelaynaa sida dembiilayaashoo kale maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaaday sidee wax u xukumaysaan caqligiinna iyo garaadkiinna waa sidee aayad kale alla waxa uu ku yidhi am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aat ma waxay u maleeyeen xumaha kuwii kasbaday ee sameeyey sayi'aadku an najcalahum kaaladiina aamanuu wa camiluu saalixaat inaannu ka yeelayno sida kuwa rumeeyey ee acmaasha wanaagsan sameeyey sawaa'an maxyaahum wa mamaatuhum iyadoo isku mid tahay noloshoodu iyo dhimashadooduba ma inaannu ku simayno ayay moodayaan saa'a maa yaxkumuun alla ilaahe waxaa xumaaday xukumkooda iyo waxay malaynayaan aayaadkaas alla wuxuu ku tilmaamay dee dadku inaanay sinayn ee nin walba wuxuu sameeyey lagu abaalmarinayo markaa manhajka samaawiga ee rabbi uu soo dejiyey waxa weeye dee dadku inaanay sinayn ee nin walba wuxuu sameeyey abaalkeeda uu leeyahay laakiin manhajka gaalada iyo dimuqraadiyaddu iyagu waxay odhanayaan may waa la siman yahay gaalka mu'minka ka wanaagsan ka xun ragga dumarka waxoodao dhan waa musaawaad laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay diintu waxay taqaanaa wax la yidhaha cadli cadaalad musaawaadku waa waxa dadka lagu khaldayo waa la siman yihi waayo dee ilaahayba dadka ma simin oo dee waxa weeyaan cid walba halkii loogu talagalaa la dhigay malaa'igtu boos bay leedahay ambiyadu boos bay leedahay mu'miniintu maqaan bay leeyihiin gaaladu meel kaley leeyihiin dee nin walba halkiisa alla u dhigay laakiin in la yidhaho wuxuba waa siman yihiin sax ma aha laakiin waxaa saxa cadaaladda ayaa wax walba uu ku qumay cadaaladuna waa maxay sinaan maahee waa shay walba meeshiisa munaasabkaa in la dhigo hada huwa alcadlu dabeed alla waxa uu tilmaamay markuu sheegay labadaasi inaanay sinayn qolo walba masiirka iyo ma'aalka ay marayso ama aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat falahum jannaatu lma'wa nusulan bimaa kaanuu yacmaluun waxaa ku soo riyeynaya abaalmarinta qiimaha leh rabulcaalamiin oo waa nusulan min ghafuurin raxiim ilaah dembi dhaafis badan oo raxmad badan sooriye xaggiisa ka timid ayaa lagu sooriyeynayaa kuwa se fasaqada ee diintiiyo daacadaba ka baxay iyagoo hoygoodu waa naarta haawiya kullamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha mar kastoo holaca iyo ololka ka baxaya naartu kor ay u soo bixiso oy ku dhowaadaan xagga bannaanka dubbayaal naareed madaxa inta lagaga garaaca salkeeda dib loogu celinaya walahum maqaamicu min xadiid markaasaa lagu odhanayaa duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun wakaas ee cadaabkaa beeninaseen dhandhamiya allah waxa uu tilmaamay kuwaas inuu dhadhansiinayo cadaabka dhow ee sokeeya intaan la gaadhin ka weyn ee aakhiro walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari cadaabuladnaha waxaa lagu fasiray waa rafaadka iyo dhibaatooyinka adduunyada dhexdeeda ka dhacaya hadday dil tahay hadday qafaalasho tahay hadday caydhnimo tahay hadday cudur tahay hadday abaar tahay masaa'ibka adduunyada ka dhacaya waa alcadaabu aladnaa waa cadaab ka dhow kii aakhiro oo lagu sii dhadhansiinayo cadaabul akbarkuna dee waa kii aakhiree weynaa ilaahay markaa waxa uu yidhi kan sokee adduunyadaannu sii dhadhansiinaynaa intaanay ka weyn gaadhin maxaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun xikmaddu waa taas bal inay alla u soo noqdaan oy gartaan walidaalika dadka marka la imtixaamo ee ama naftooda ama ehelkooda ama maalkooda ama caafimaadkooda noocuu doona ha noqdee dadka marka adduunka lagu imtixaamo imtixaanku waa xasuusin waxaa la xasuusinayaa dee qofku inuu ilaahay garto oo xagga looga yimid uu aqoonsado oo dee uu toobad keeno oo dembi wuxuu galayna uu ka noqdo khayrkiiyo wanaaggana u sameeyo marka xikmaddu waa lacallahum yarjicuun dee dubbaha adduunyada hadday wax ku dareemi waayaan ka aakhiraa mudan kaasaa hanti u ah oo aakhiro sidaa markay ku tagaan dee naartii jahanamaa ka horraysa laakiin tan adduunyada lagu sii dhadhansiinayo qofka xikmadda loo dhadhansiinayo garta ee toobadkeena dee ka weyn buu ka badbaadayaa alla waxa uu tilmaamay anna adlama adaalimiin in qofka daalimiinta ugu dulmiga iyo gardarrada badani uu yahay ka inta aayaatullah lagu waaniyo loo sheegay haddana ka jeedsaday ee dheg jala qusin waayey weliba ilaahay waxa uu tilmaamay kaa abaalkiisi inuu yahay in laga argoosto oo dee naarta jahannama waxa weeyaan lagu cadaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay nebiyullaahi muuse calayhi asalaam kitaabkii towraadaha inuu siiyey oo kutubtii samaawiga ahayd kii ugu weynaa ah dabeed waxaa la yidhi falaa takun fii miryatin min liqaa'ih nebi muxamedow muuse la kulankiisa ha ka shakiin waxaa abutayib sidiiq xasan khan tafsiirkiisa fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa wucida rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama annahu sayalqaa muusa qabla an yamuut huma laqiyahu fi samaa'i xiina usriya bih wa sayalqaahu fi lqiyaama waa calamun min aclaami nnubuwa waa waxyaabaha tusinaya dee rasuulnimada nebi muxamed inay run ahayd qur'aankuna uu xaq yahay wuxuu ka warramayna wax dhaba oo dheeldheela aanu ahayn marka waxaa loo ballanqaadoo la yidhi waxa weeyaan muuse waad la kulmi doontaa intaanad dhiman taasaa loo ballanqaaday falaa takun fii miryati min liqaa'i dee rasuulka markii la dheelmiyey leylata alisraa waalmicraaj dee samaawaadku nebi muuse kula kulmay qiyaamadana waa la kulmi doonaa markaa nebigu intaanu dhiman ilaahay ballantuu u qaaday waa u buuxiyoo dee wuu xaqiijiyey oo dee muuse waa kii samada ku arkay leylata alisraa'i waalmicraaj qiyaamadana waa arki doonaa wa jacalnaahu hudan libanii israa'iil waxaa laga yeelay muuse ama towraad hanuun baa looga yeelay reer banu israa'iil ay ku hanuunayaan oo ay ku hagaagayaan wa jacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ilaahay waxa uu tilmaamay nimankaa reer banu israa'iil dee way qaybsamaa way qaybsanaayeen oo dee qolo gaalnimo iyo kufri bay ku baxday laakiin waxaa ka mid ahaa kuwa laga yeelay hurmuud iyo hoggaan diineed oo lagu daydo ama ambiyadii ha noqdaan loo dirayey ama culimadii iyo ducaaddii iyaga dhexlaysay ha noqdaan eh kuwo hoggaan ku ah diintoo lagaga daydo oo madax diimeed ah ayaa ka mid ahaa reer banu israa'iil oo dadka amarka diinta ku toosiya oo ku haga waxaase la tilmaamay imaamada waxay kuwaasi ku heleen oo lammaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxay hormoodnimada iyo hoggaanka diineed ku muteen markay sabreen aayaadka iyagana yaqiiniyeen sheekhulislaam ibnu taymiya waxau yihi aayaddaa isagoo deliishanaya bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fiddiin waxa sabirka la yidhaahdo iyo yaqiinta ayaa madaxtinimada diineed lagu gaadhaa waana dhab oo sabirku waxa uu dhexalsiinayaa qofka inuu diintiisa u adkaysto inuu mixanka iyo masaa'ibka u adkaysto inuu shahawaadka wax lumiya iyo shahawaadka iyo shubuhaadkaba ka adkaysto yaqiintu waxay u sababaysaa in waxa weeyaan shubuhaadka uu ka badbaado oo yacni sabirku shahawaadku ka badbaadinaya oo macaasidii naftu ay doonaysay jeclay dee wuu ka sabraya yaqiintuna waa cilmigii naafica ahaayo shubuhaadka lagu lumo iyo shukuugta ayay yaqiintuna ka badbaadinaysa marka qofka labadaa isla helaa dee madaxtinimo diineed waa ku gaadhayaa labadaa sifo ayaa uu yidhi sheekhulislaam alla waxa uu tilmaamay inuu addoommadiisa waxay isku khilaafeen isagu kala xukumi doono aakhiro ku kala saari doono ina rabbaka huwa yafsilu baynahum yowma alqiyaamati fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun dabeed alla waxau yidhi iyadoo ree maka lala hadlayo laguna canaananayo sidaanay u waantoobayn eenay dhagabo ugu daloolin awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim waxa weeyaan awalam yahdi lahum ay awalam yatabayan weeyi sida maxalliguu jalaaleynka ku soo qadarayo yacni yahdi waa yatabayan ay alam yatabayan likufaari makkata ihlaakunaa kaiira min alumami bikufrihim waa macnaha nimankii gaaladii ree makaad miyaanay u caddaan yacni halaagayaga aanu in badan oo umamkii gaaloobay ka mida aanu halaagnay miyaanay u caddaan awalam yatabayan liahli makkata kahratu ihlaakina lilumam ayaa fatxulbayaankana uu ku odhanayaa sidiiq xasan khan marka macnuhu waxa weeye nimankan ree maka ee aan xaqaba u jeedin ee aan waxa weeyaan usoo aan raacayn diinta ee ka baydhaya miyaanay umamkaanu hore u halaagnay iyo waxaanu ku samaynay miyaanay u caddaan yamshuuna fii masaakinihim waxaa wax lala yaaba ah iyagoo guryahoodii iyo degaanadoodii dumay dhex socda ayaa haddana ay wax ku qaadan laayihiin wa innakum latamuruuna calayhi musbixiina wa bileyli afalaa tacqiluun aayadda kale alla waa kii ku lahaa idinkoo waa bariisanayaa sii martaan qolyihii la halaagay degaanadoodii iyo guryahoodii habeenkiina waa soo martaane caqli iyo garaad miyaydaan lahayn oo quraa qowmi luud qowmu luud iyo yacnii degaanadoodii iyo meelihii lagu halaagay dee marka ay ganacsiga iyo socotada shaam u tegayaan waa sii mari jireen waanay soo mari jireen waxna kumay qaadan jirin alla waxau idhi inna fii daalika la aayaat alla ilaahay arrimaha la soo sheegay waxaa ku sugan calaamado waaweyn oo lagu cibro qaate eh afalaa yasmacuun miyaanay maqlayn ey samaaca tadabburin waaticaad maqal ay u fiirsanayaan oy ku waantoobayaan weeyi waayo maqalkan xisiga ee dhagaha wax lagu maqlo dee cid walba waxbay maqashaa laakiin ka laga anfinaye loogu taag leeyahay waa maqal fiiro iyo waxyacni waxqaadasho xambaarsan oo ay ku weelaynayaan waanadu ay ku qaadanayaan afalaa yasmacuun samaaca tadabburin waticaadin ayuu jalaalayn ku odhanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay yacni waxa weeyaan oo loo tilmaamayaa dadkii dee raxmaadkaa ilaahay dhulka uu ku shubayo abaaroobe angegay ee markaaba uu baadka iyo biyahaba ku soo bixinayo ee dad iyo duunyaba lagu intifaacayo miyaanay arkayn oo aanay ogeyn oo ilaaha sidaa wax u samaynayaa iyagana inuu dib u soo noolayn karo miyaanay wax ku qaadanayn oo ku waantoobayn ilan waa aayad ay arkayaan oo dhulkii omaska ahaa ee angegeen maanta indhaha aanay saari karayn ayaa berri marka ilaahay roobkiiyo raxmaadka ku shubo isagoo cagaaroo qurux badan intuu soo fiiloo soo cagaaro oo dhirtiiyo nabaataadku ay soo baxaan ayaa markaaba ay arkayaan dhulkiioo quruxda lagu indhadoogsanayo yaa nooleeye dhulkan yaa biyaha ku shubay yaa baadka ka soo saaray allah dee ina aladii axyaahaa la muxyi lmowta ka arladaa dhimatay nooleeyey dee kuwa dhintayna waa soo noolaynaya marka inay dadku ku waantoobaan oo wax ku qaataan ayaa tusaale loogu soo qaadanayaa roobka iyo raxmaadka dhulka lagu noolaynayo iyo baadka laga soo bixinayo allah waxau idhi wayaquuluuna mataa haada alfatxu in kuntum saadiqiin gaalo waxaa loo sheegayaa uma dhaadhacsanoo dheg jalaq uma siinayaan waxay odhanayaan iyagoo fogaysanaya oo baciidsanaya cadaabkiiyo xukunkana degdegsanaya oo doonaya degdeg inuu u yimaado ayay odhanayaan wayaquuluuna mataa haada alfatxu wa idinkan leh annaku haddaannu mu'miniin nahay iyo idinku haddaa gaala tihiin allah ina kala xukumi oo annaku jannaannu leenahay idinna naar baa leedihiin wa idinka lehe goormay dhacaysaa keena iminka haddaad waxaysaan saasay ku odhanayaan kelimatulfatxi waa bimacna alxukmi baynahum kala xukunka waana luqatu tamiim oo nimanka tamiimiyiinta la yidhaahdae carab ka mida luqada carbeed waa luqa min luqaatihime ayaa kala xukunka iyo kala saaridda waxay u yaqaanaan alfatxu qur-aankana in badan bay ku soo aroortay kelimatulfatxi iyadoo ah bimacnaa yani bayna alxukmu bayna annaas iyadoo kala xukun ah ayay ku soo aroortay in badan qur-aanka alfatxu waana luqatu tamiim marka waxay yidhaahdeen goormaa layna kala xukumayaa oo aynu kala baxaynaa haddaa run sheegaysaan waxaa la yidhi qul yowma alfatxi laa yanfacu aladiina kafaruu iimaanuhum walaa hum yundaruun waxaad ku tidhaa nebi maxamedow maalinta la kala xukumaya dadka waa qiyaamada eh gaalo iimaan waxba u tari maayo waayo maalintaa cid beeninaysaa ma jirtee cid walba way rumaynayaan oo dee rabbanaa absarnaa wa samicnaa waa kuwa odhanaya farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun marka rumaynta ay maalintaa rumeeyaan waxba u tari maayo anfici maayo loona kaadin maayo dibna loogu dhigi maayo fa acrid canhum wantadir innahum muntadiruuna isaga jeedsooo sug waxa ku dhaca iyagana way ku sugayaan allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nabi moxamedow yatawafaakum waxaa idin oofsanaya oo idin dilaya malakulmowti geerida malageedii alladii malagaasoo wukila loo wakiishay oo loo tala saartay bikum ay biqabdi arwaaxikum nafihiinna qabashadooda loo igmaday huma ilaa rabbikum dabayd rabbigiin xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa walow taraa haddii aad arki lahayd nebi moxamedow id wakhti almujrimuuna dembiilayaashii naakisuu ru'uusihim madaxyadooda kuwa hoosu foorariye ay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa xilligaa haddaad arki lahayd hee jawaabtii lowdaa xadfane lara'ayta amran fadiicaa sida maxalligu uu soo qadarayo walle waxaad arki lahayd arrin culus oo la yaab iyo cajo badan oo aad iyo aad u weyn oo khatar badan wax laga naxoo cabsi badan ayaad xilligaa arki lahayd xaalkoodu sidaya haddaad eegto nimankii isqaadqaadaya af iyo adinba loo taag la'aa adduunyada ayaa maalintaa hoganaya iyagoo dulaysan oon madaxa kor u qaaday walow taraa haddaad arki lahayd nebi moxamedow id wakhtiga almujrimuuna dembiilayaashii naakisuu ru'uusihim madaxyadooda kuwa hoosu foorariye ay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay madaxa foorariyeen xilligaa haddaad arki lahayd hee lara'ayta amran cajiibaa arrin la yaab badan oo culus ayaad arki lahayd qaa'iliina xaale ay leeyihiin kuwa madaxa foorariyey rabbanaa rabbigayow absarnaa waanu aragnay waxaanu hore u inkiray oo wasamicnaa waanu maqalay waxaanu hore u beeninay ee farjicnaa adduunyadii dib noogu celi nacmal aanu soo samayne saalixan camalan saalixa camal wanaagsan aanu soo samayne innaa annagu muuqinuuna kuwa yaqiinsadaanu nahay immike allah waxau idhi walow shi'naa haddaanu dooni lahayn maanaan doonine la aataynaa waxaanu siin lahayn kulla nafsin naf walba hudaahaa hanuunkeedaanu siin lahaynoo waa wada hanuuni lahaayeen walaakin ha yeeshee xaqa waxa dhabooboo waajibay alqowlu hadalkii cadaabkaa hore u waajibay minii aniga xaggayga xaal uu ka ahaaday hadalkaa hore u waajibay wahwa hadalka hore u waajibayna waxa weeyi waa kane laamla'anna wallee waan buuxinoo waan buuxin jahannama jahannama waxaan ka buuxin min aljinnati jinka xaggooda iyo wannaasi dadka ajmaciina xaala yihiin dhammaantood faduuquu waxay khasanadii ku odhan doontaa ay taquulu lahum alkhasana ahlu naarka ilaaladii malaa'igtii ilaalada naarta ahayd waxay ku odhan doonaan faduuquu dhandhamiya ay ilcadaaba mafcuulkana u soo qadar cadaabka dhandhamiya ayay ku odhan doonaan bimaa nasiitum ay bisababi nisyaanikum ilowgaad ilowdeen sababtiisa ku dhandhamiya liqaa'a yowmikum maalinkiinan la kulankiisa a ilowdeen haadaa ee kani ah innaa annaguna nasiinaakum ay taraknaakum fi lcadaab cadaabka bartankiisaannu idinkaga tagnay waa abaalkiin waduuquu dhandhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa bimaa bisababi maa shay sababtiina ku dhandhamiya kaasoo kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya innamaa yu'minu waxa rumeeya uun biaayaatinaa aayaadkayaga aladiina kuwa idaa dukiruu marka lagu waaniyo bihaa aayaadka lagu waaniyo kharuu daadanaya ama dhacaya sujadan xaala yihiin kuwa sujuudaya oo wasabbaxuu ilaahayna ka nasaha oo ka beri yeela xumaan oo dhan bixamdi rabbihim mutalabisiina bixamdi rabbihim rabbigood mahadniqiisana iyagoo ku dheehan walxaal bay tasbiixsanayaan oo rabbi mahadinayaan hum iyagu laa yastakbiruuna aanay iska weynaynayn ilaahay iimaankiisa iyo taacadiisaba tatajaafaa way dheeraataa junuubuhum dhinacyadoodu waxay ka dheeraataa cani ilmadaajici meelihii la jiibsanayey yadcuuna xaala ay baryayaan oy caabudayaan rabbahum rabbigood waa salaatuleylkii habeenka ay u kacayeene maxay rabbi u caabudayaan khawfan liajli khawfin cabsi ay cadaabkiisa ka cabsoonayaan darteed wa tamacan ay liajli tamacin iyo rajayn ay raxmadiisa rajaynayaan darteed wa mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnayna wax ka mid ah ayaa yunfiquuna ay bixinayaan falaa taclamu haddaba ma oga nafsun nafina ma oga ayan kaanad nafiba ma oga waa caame maa kii ukhfiya loo qariyey lahum iyaga loo qariyay abaalmarin oo marka majhuul laga dhigo riwaayadan xabsada waa dee ficil maadi oo ukhfiya qiraa'o kalaa jirtoo ukhfii markaa waa ficil mudaaric oo waxay noqonaysaa falaa taclamu ma oga nafsu nafina ma oga maa shayga ukhfii aan u qarinayo lahum iyaga aan u qarinayo oo min qurati acyunin indha qabowsi ah wax lagu indha doogsado jazaa'an maxaa loogu qariyey waxaas jazaa'an liajli jazaa'in mafcuulu liajli haddaad ka dhigto abaalmarin lagu abaalmarinayo darteed haddaad mafcuulu mudlaq ka dhigtana ficilka usoo qadar nasbinayo oo juuzuu waa la abaalmariyey jazaa'an abaalmarin bimaa bisababi maa shay sababtii ayaa lagu abaalmariyey kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya afaman mid kaasoo kaana ahaaday huwa manku mu'minaa mu'min ahaaday kaman mid miyuu la mid yahay istifaamta halkaa ka macnee kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo kaana ahaaday huwa manku faasiqaa mid taacada iyo diintaba ka baxay laa yastawuuna ma sinna labadaasi oo waa kala fog yihiin ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha u wanaagsan sameeyey falahum iyaga waxaa u sugnaaday jannaatu lma'waa hoyaatinka jannooyinkiisaa u sugnaaday nusulaa xaal ay yihiin martisooriyo jannooyinkaasi lagu sooriyeynayo nusulka waxaa la yidhaahdaa maa yucaddu lidayf martidu markay kugu soo degto waxa loo diyaargareeye loo hormariyo ayaa nusul la yidhaah marka waa marti ilaahayaa ka karaamo badan ilaahay baa sooriyeynaya falahum waxay leeyihiin jannaatu lma'wa hoyaatinka jannooyinkiisa ayaa ay leeyihiin nusulaa xaal uu yahay marti sooriyo jannooyinkaasi ay sooriyo yihiin oo nusulku xaggay ka yimaadeen dee nusulan min ghafuurin raxiim ilaah dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariista xaggiisaa sooriyadu ka timid nusulan marti sooriyo xaalay yihiin jannooyinkaasi bimaa bisababi maa shay sababtii ayaana lagu sooriyeynayaa oo lagu abaalmarinayaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wa ama aladiina kuwiisa fasaquu diin iyo daacaba iyagu ka baxay famaawaahum hoygoodu annaaru naarta weeyi kullamaa araaduu mar kastoo ay damcaana ma ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda uciiduu waa lagu celinayaa fiihaa naarta dhexdeeda waqiila waxaana lagu odhanayaa lahum iyaga duuquu dhandhamiya cadaaba annaari naarta cadaabkeeda dhandhamiya alladii cadaabkaasoo kuntum ahaydeen bihi cadaabka tukadibuuna kuwa beeniya walanudiiqannahum wallaahi lanudiiqannahum waxaanu dhadhansiin oonu dhadhansiin oonu dhadhansiin min alcadaabi cadaabka xaggiisaanu wax ka dhadhansiin cadaabkii aladnaa ee dhowaanshaha badnaa macnaha waa cadaabka waa dhibaatooyinka adduunyada duuna alcadaabi cadaabka sokadiyo cadaabkii al akbari ee weynida badnaa yacnii cadaab kan sokeeyo oo dhibaatooyinka adduunyaha ayaanu wax ka dhadhansiin kaa weyn ee aakhiro sokadi oo dhibaatada adduunyada waxa loo dhadhansiinayaa waa maxay xikmaddu lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay rabbi ugu noqdaan oo inta yaree lasii dhadhansiinayo bal waa inay wax dareemaan oo ay diinta dib ugu laabtaan haddii kaloy daa'imaan dee kii weynaabaa sugaya oo aakhire ay gelayaan allah waxau ihi waman adlamu yaa ka dulmi badan laa axada adlam ruuxna kama gardarro badna e miman axad dukira lagu waaniyey biaayaati rabbih rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey humma acrada dabeed ka jeestay canhaa aayaadka xaggoodii ka jeedsaday innaa annaguba alla u yidhi min almujrimiina dembiilayaasha xaggooda muntaqimuuna kuwa ka argoosanayo cadaabayaanu nahay walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ee falaa takun ahaani nebi muxamedow fii miryatin shaki dhexdii ha kaga sugnaanin min liqaa'i muuse la kulankiisa ha ka shakiin dee leylatulisraa walmicraaj waa kii la kulmay aakhirana waa kula kulmi doonaa oo mawcuudkaa loo ballan qaaday waa loo xaqiijiyo isagoo nooloon dhiman buu muuse kula kulmay samaawaadka habeenkii la dheelmiyey alla waxau idhi wajacalnaahu muuse waxaanu ka yeelnay amase towraa damiirka labada kaa doonta u celi hudan hanuun baanu ka yeelnay oo libanii israa'iila reer banu israa'iil baanu hanuun uga yeelnay oo masterka laftiisa haddaad u dayso waa mubaalaqa shaygu waa shayga cayntiisii laftiisii waa xeel dheeraan ismi faacil haddaad ka dhigtana waa ku bannaantay ey haadiyan libanii israa'iil reer banu israa'iil mid hanooninaya laakiin mastarkaa ka ablaqsan oo ka xeel dheer wajacalnaa waxaanu ka yeellay minhum iyaga reer banu israa'iil qaarkood yacnii bacdigood reer banu israa'iil badhkood waxaanu ka yeellay a'immatan kuwa madax diimeed ah hormood yacnii lagaga daydo hanuunkiiyo diinta kuwaa madaxda diimeedoo yahduuna hanooninaya dadka biamrinaa amarka yaga diinta ku hanooninaya goormaanu madax diimeed ka yeelnay reer banu israa'iil badhkood lammaa sabaruu waa markay sabreen ee diinta iyo mixanka ay ku sabreen oo wa kaanuu ay ahaadeen biaayaatinaa aayaadkayaga yuuqinuuna kuwa yaqiinsanaya sabir iyo yaqiin bay ku gaadheen waana labada sheekhulislaam uu yidhi bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiini alla waxau idhi inna rabbak rabbigaa nebi muxamedow huwa isaga ayaa yafsilu kala saaraya oo kala xukumaya baynahum iyaga dhexdooda reer banu israa'iil yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maakii baanu ku kala saarayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa arrimaha diintay isku khilaafeen ilaahay baa qiyaamaha kala saari alla waxau idhi awalam yahdi ay awalam yatabayan oo miyaanu u caddaan lahum iyaga waxaa loo soo jeedsaday kuwan gaaladan quraysheed ee ree maka een diintaba dheg jalaqu siinayn een soo jeedin ayaa la leeyahay wixii kuwaa helay ku habsaday miyaanay marnaba kuwaantoobayn waxna aanay ku qaadanayn awalam yahdi ay awalam yatabayan miyaanay u caddaan lahum iyaga kuwan ree maka kam in fara badan ahlagnaa inaannu halaagnay min qablihim iyagoo hortood oo min alquruuni ummadihii hore ka mid ee gaaloobay yacnii in badan oo umamkii hore ee gaalada ahaa inaannu halaagnay miyaanay u caddaan oonay indhahoodaba ku arkayn oo raadadkoodiiba aanay soo gaadhin yamshuuna xaalo ay soconayaan lahum damiirka ree maka u noqonaya lahum ka xaale yacni miyaan arrinkaasi u caddaan kuwan ree maka yamshuuna xaalo ay soconayaan fii masaakinihim kuwaa la halaagay guryahoodii ay dhex soconayaan oo degaamadii dadkii la halaagay quraa qowmi luud iyo dee waa sii marayeenoo waa soo marayeen waxna kuma qaadanayn alla waxau idhi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa ku sugan la aayaatin calaamada waaweyn oo lagu cibro qaato ee afalaa yasmacuuna miyaanay waxba maqlayn ay samaaca tadabburin waticaab kuwo wax ku qaadanaya oo wax maqlaya miyaanay ahayn alla waxau idhi awalam yarow miyaanay arkayn ama si aanay ogaynba annaa annagu nasuuqu inaanu kaxaynayno almaaa biyaha ilal ardi dhulka xaggiisii aanu u kaxaynano waa roobkii iyo matarkiie dhulkii aljurusi ee abaaroobee angegee xaalufka ahaa oo fa nukhriju dabeed aanu ku soo bixinayno bihi ay bilmaa'i biyaha aanu ku soo bixinayno zaracaa zaracii dad iyo duunyaba la quudanayey iyo daaqii aanu ku soo bixinayno zaraca oo taakulu ay cunayso minhu xaggiisa ay ka cunayso ancaamuhum xoolahoodu ay wax ka cunayaan iyo wa anfusuhum nafahooduba afalaa yubsiruuna miyaanay waxba arkayn wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwan bacdiga beeniyey mataa waa goorma haadaa kani alfatxu ee xukumka ah in layna kala saarayo oo qolo walba ay meel gaara gelayso kala saaridani waa goorma in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya kuwan gaalada ah ayaa muuminiintii waxay ku odhanayaan hadday runtiin tahay goormaa layna kala saaraya waa goorma qul waxaad ku tidhaa nebi muxamedow yowma alfatxi kala saaridda yoomkiisu maalinka laydinkala xukumayaa waa qiyaamihii eh laa yanfacu waxba u tari maayo alladiina wixii kafaruu gaaloobay iimaanuhum iimaankoodu waxba u tari maayo walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo ee fa acrid isaga jeedsan nebi muxamedow canhum iyaga xaggooda oo wantadir sug waxa weeyaan cadaabkiiyo cuquubada ku soo degi doonta innahum iyaguna muntadiruuna waa sugayaane allahu aclam